markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doktor rashiid maxamed nuur oo bartay cilmiga dhaqaalaha horeyna u ahaa wakiilkii somalilan ee dalka maraykanka oo hadda ku sugan magaalada london kusoo dhowo marka hore barnaamijka doctor rashiid waandhowahay waad mahadsantahay waayahay aan hargeysaad ka timid oo maaragtay dab xoog badan oo ka kacay suuqii waaheen bal haddii marka hore aada eegto suuqaas iyo dhibaatadii ka dhacday kasokow intaana su-aalo kaa weydiinin waayo dadka ugu badan ee khasaaraha ay soo gaadhay
dadku way kala duwan yihiin oo waxay u kala baxsan yihiin horta dadka qaar waxay ahaayeen shaqaale oo waxay ahaayeen dad nolol maalmoodkooda kala soo baxo oo u shaqeeya dadka baayac mushtarka kula suuqa waaheen qaarna waxay ahaayeen kuwo alaabo yaryar sitoo iska iibiya keeryoona sitoo keeryoonaha korkiisa waxa saaran iibiya dadka qaarna waxay ku lahaayeen dukaano oo qof dukaan leh iyo mid laba leh iyo mid saddex laba way lahaayeen oo markaa kuwaas waa kuwa retailkii alaabta iibiya dukaamada wax laga soo iibsada iska leh kuwaana waxaa sii daba fadhiya dadka wholesailariska ahe iyaga wax ka iibiye deynta ku siiya soddon casho iyo wax lamida gudahood lacagta ay ugu soo celiyaan marka markii ninkii dukaanka lahaa dukaanku gubto dee wholesalarkii deynka ku lahaana isna lacagtiisii dee meelu kala soo baxaa ma jirto qoladaana waxaa sii daba fadhiyay weliba baayac mushtarigii waaweynaaye baanankii oo dahabshiil iyo salaame iyo premier iyo amal iyo ayay baayac mushtarku dee wax ka amaahdaan oo ay deyn ka qaataan ama ha ahaadaan mid dukaan leh ama ha ahaadaan wholesailariske marka runtii intaasoo dhammiba meesha way ku caydhowdayode you can imagine dad kumanaanahoo baayac mushtari weeye dadkan aynu ka hadlaynaa laakiin waa la sii kala daran yahay qofka nolol maalmeedka meesha kasoo helaya shaqaalaha ahaa ee maanta shaqadii aan hayno berrito wuxuu cunaa aan haysanin dee wuu ka duwan yahay qof maalqabeen ahaayoo xoolo lahaayoo xoolihii ka gubteen laakiin labaduba waa ku caydhoobeen marka runta la sheego waayahay rashiid marka la eego khasaaraha iyo baaxadda aada sharaxday iyo saameynta kala duwan ee dabkaasi uu keenay haddana waxaa la isweydiin karaa su-aal kale oo ah muddo intee la eg ayaa looga soo kaban karaa khasaarihii dhacay marka maxay qaadan kartaa ay kula tahay wakhti ahaan
wallahi dee horta khasaarahan waa dhowr noocoo midi waa ayaa looga soo kaban karaa midi waa waxaan loo gurayo iyo caawimadan la caawinayo dadka meesha khasaaruhu kusoo gaadhay intee muddo intee le gudahoodaba caawimadaas ku gaadhaysaa dhinacaha waa laga eegi karaa khasaarahan meesha ka dhacay wadankaoo dhaqaalaha wadankaoo dhan buu ayuu ayuu impact garaynaya xataa cashuuraha dowladda harg ama dowladda hoose hargeysa ha ahaato ama ta dhexe ee maaliyadda qaranka ha ahaatee labadaba wuu impact garaynaya sideebaa dhaqaalaha waddanku uga soo noqonayaana waa dhinaca kaloo laga eegi karo waxaan ka horeynayaa tan caawimada dadka loo wado intee leeg bay ku gaari kartaa anigu shakhsiyan waxaan qabaa international communityga waxooda hadiyo goor waa laga bakti ah waad aragtay xilliga abaaraha waxay ku siinayaan marka roobku daaba ayay soo gaadhaa anigu waxaan aaminsanahay waxaan somaali waxa somalilan dhexdeeda laga gurayo iyo gobollada kale ee dadka af soomaaliga ku hadla degan yihiin iyo qurba joogu waxa ay u gurayaan ayuunbaa dadkan sida ugu dhaqsaha badan leh u gaadhaya taasunbaa ayay noqonaysaa caawimada ugu degdega faraha badan leh gaadha anigu waxaana haystaa international communitygu waxoodu inaanu wax muddo kooban gudahood ku gaadhaya aanu ahayn waayahay arinta marka laga hadlayo gurmadka iyo dadka qurba joogta meel walbo ay joogaanba waxay wadaan dadaal ay ugu gurmanayaan suuqaas marka kaalin intee la eg ama mas-uuliyad intee la eg ayaa ka saaran ay kula tahay qurba joogta iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan suuqa gubtay
qurba joogta somalilan particularly waxaa saaran mas-uuliyad aada u weyn mar kasta oo khasaare dhaco ama dhibi jirto qurba joogtu waa kuwa lagu baxsado somalilan mas-uuliyaddii hore u saaraan jirtay mid ka weyn baa maanta saaran waa inay gurmadkan ka qayb qaataan oo weliba anigu runtii waxaan waxaan carabka kusii adkeynayaa inay si deg deg ah uga qayb uga qayb qaataan caawimada ay gaadhsiiyaan iminka iyo bisha soo socotaa boqol kiiba boqol way ka wanaagsan tahay tahay lix bilood kadib gaadhsiinayaan xataa hadday ka badan tahay marka caawimada inay gaadhsiiyaan oo maraykan iyo ingiriiska iyo yurub oo dhan iyo north americaba inaan waxba lala hadhin ee gurmadka aada looga qayb qaato ayuu ku talinaya waayahay waxaa dhacay ma sahlanayn marka la eego suuqa iyo sida sahlan ee dabku u faafay iyo waxa ka dhashayba maxaa laga baran karaa ayay kula tahay dabkii waaheen iyadoo ay suuragal tahay inay jiraan suuqo kale oo sida waaheen oo kale u dhisan oo haddii uu dabka kaco ay sahlan tahay inay mar kale hantidoodii ku waayaan dadka
dhowr waxyaabood baa laga baran karaa horta ta ugu horreysay laga baran karaa waxa weeye suuqyo sida aada u sheegtay suuqyo kalaa jiro oo sida kan waaheen u egaa oo welina u eg horta sidii kuwa looga badbaadin lahaa in masiibo tan lamidii ku dhacdo ayaa waajiba waayo waa in loo sameeyo masiibadan waxa sii weyneeyey waxa ugu weyn baabuurtii debdemiska meel ay u marto weyday suuqii marka horta in suuqyadaa kale loo sameeyo meel debdemisku u maro oo laga tashado taa waa muhiim waxaa kaloo laga baran karaa masiibadan waxay muujisay inaan debdemis ku filan magaalada caasimaddii aan haysanba oo markii masiibadu dhacday dee cabacitigii ama awooddii debdemisku intii aynu jeclaan lahayn inay leegaato ma leega marka anigu waxaan shaksiyan ku talin lahaa in awoodda debdemiska kor loo qaado oo ama ha ahaato dad ama ha ahaato equipment ama baabuur ha ahaato laakiin awooddooda kor loo qaadaa waxay noqon kartaa cashar iyaduna laga barto ta saddexaad ee ubaaha aan filaya in laga baranayaan waxa weeye in in kor loo sii qaado sharciyada iminka jira ama regulationska iminka jira ee debdemiska oo dadka baayac mushtarka ah ee ama baayac mushtar waaweyn ama bildhino waaweyn ha ahaatee laakiin shuruucdii debdemiska ee bisinesyadu ku dhaqmayeen in awood la sii saaro oo dadka dareen badan laga geliyo si aan khasaarahan dhacay mid lamidi mar dambe ugu dhaceen qaranka waayahay laakiin soo muhiim maaha lafteeda in haddii suuqii xataa dib loo furayo qorshe lala yimaado oo wadooyin suuqa uu yeesho si wixii dhacay aanay mar kale usoo laaban ha taas waa muhiim weeye oo dee suuqan marka iminka la dhiso sidii la doonaba ha loo dhiso ama ciddii doontaaba ha dhistee waa inuu noqdo dee mid international fire codeski leh oo noqdo mid tusaale u noqda dhammaan suuqyada kale ee meel walba ku yaala
waayahay dabcan dhaqaalahana waa baratay markii dabku uu socdayna ama uu kacay ama khasaarahaas hargeysaad ku sugnayd bal ka waran dareenka dadka xilligaas siduu ahaa markii ay dadku hal mar ku baraarugeen in suuqii ugu weynaa ee magaalada uu gubanayo islamarkaana ay adkaatay in la damiyo dabkii wallaahi dareenka dadku runtii aad buu u sarreeyo dadku emotional bay ahaayeen sababtuna wax kale may ahayne dadku weli may arag khasaare intaa la-eg oo hargeysa soo gaadha marka laga yimaado nineteen marka dadku runtii wayna arkayiin suuqu inuu yahay suuqu ugu weynaa ee hargeysa dabeedna iyagoo arkaya oo eegaya ayuu dabku baxayay oo aan la damin karayn weliba intii hore markii dambe waxaan umala malaasaqdii dhexe ayay ahayd markii ugu horreysay ee under controlka laga dhigay ama la yaro yarayey laakiin markii hore wuu sii kordhiyay marka runtii dadka dareenkooda wuxuu ahaa dee waxay aada uga maror dilacsanaayeen khasaaraha intaa baaxad la eg ee dad ama ay garanayaan ama jaarkooda ama iyaga ka mida laftigoodu ay arkayaan dee baayac mushtarkooda iyo gubanaya runtii wax wax hawl yar ma aha markaad soo hortaagto dukaankaagii oo gubanaya ama dukaankii ninka jaarkaaga ah ama gabadha jaarkaagii ay lahayd waxaa rabaa inaan meeshan gareeyo oo kale runtii dadka meesha ku caydhoobay waxaa ugu badan dumar oo weliba baayac mushtarka yaryar dad kale ahaa markaa dumarkii oo dhami iyo raggii labadiiba dadkii meesha dhaqaalaha ku lahaa habeenkaa markii uu dabku dhacayay way taagnaayeen meesha hargeyso oo dhami meeshay joogta waa la daawanayey dabkan meesha ka dhacaya laakiin dee awood lagu baktiyo oo markiiba lagu joojiyo runtii may jirin dabkuna aada buu baaxad weynaa waxaan ku talin lahaa horta dadka gurmadka bixinaya ama qurbajoog ha ahaadaan ama baaxmishtar ha ahaadaan in dadkan loo dedejiyo wixii lagu caawinayo waayo dad badani maba laha awoodda ay wax ku sugaan xataa haddii loo soo wado markaa in gurmadka la dejijiyo khaasatan qurba jooga waxaan kula talinayaa inay gurmadkooda iyo wixii caawima ay bixinayaan sida ugu dhaqsaha badan leh ay u ururiyaan oo u diraan waxaa kaloo ku talinayaa in ama guddidan gacanta ku haysa ha ahaato ama dowlad ha ahaato ama bacmishtar ha ahaatee in awarenesska ama ogaanshiyaha dadka la ogeysiinayo khatarta dabku especially meelaha suuqyada sidan kan waahayn oo kale ah inaan indhahar laga qarsanine si deg dega wax looga qabto si masiibadanu mar labaad aanay inoogu dhicin waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaa waktigaaga waad mahadsantay adaa mudan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor rashiid maxamed nuur oo bartay cilmiga dhaqaalaha horeyna u ahaa wakiilkii somalilan ee dalka maraykanka inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadal heedmo oo ridwaan xaaji oo idin leh nabadgeliyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka